bismi illaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh kulan xiise badan akhyaarta hawada nagala xiriirtahay kuna soo dhawaada barnaamijka xulashada daljir barnaamijka xulashada daljir maanta waxaad iin fudaysay shirkadda isgaarsiinta ee gelis waa lix iyo labaatanka bisha labaad sanadka laba kun iyo toddobiyo toban qodobada maanta aad ku maqli doontaan barnaamijka xulashada waxaa ugu waaweyn qaar ka mid a nabadoonada gobolka bari oo dowladda puntland ugu baaqay inay xorriyaddiisii dib ugu soo celiso afhayeenkii nabadoonada gobolka bari waa garadka deegaanka ceelwacayseed oo ka tirsan gobolka nugaal hoos tagana degmada garowe oo ka hadlay dhibaato lagu hayo duurjoogta deegaankaasi wafdi uu hogaaminayo guddoomiyaha baarlamanka hiirshabeelle oo gaaray degmada jowhar xilli ay xiisad siyaasadeed ka jirta halkaasi kadib markii mooshin laga keenay madaxweynaha dhowaan golihiisa wasiirada ku dhawaaqay cali cabdulaahi cosoble qodobadaas iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan ee u diyaar garooba saacadda soo socota barnaamijka xulashada daljer balse intaasoo dhan waxaa kasoo horeynaya warkii dunida iyo lakiman mahadsaned cabdixakiim bismillahi raxmaan raxiim wararka ka imaanaya magaalada hargeysa ee maamulka somalilan waxay sheegeen halkaasi maanta xad ah lagu maxkamadeyn doono weriye coldoon oo markaasi isagu ka mid ah wariyaasha somaali waxaa maalintii shalay dib u dhacday maxkamadiintiisa oo lagu sheegay inuu codsaday weriye coldoon in dib loo dhigo maxkamadiintiisa dhanka kale waxaa loo diiday laba qareen oo u doodi lahaa weriye coldoon oo dhowaan maamulka somalilan ku xidheen magaalada hargeysa howlgalka midooda africa amisom ayaa qalabeeyey cisbitaalka marka kaasi oo muhiim kaasi oo muhiim u ahaa dadka ku nool magaalada marka iyo deegaanada ku dhowdhow sida laga soo sida lagu soo daabacay barta howlgalka amisom ay kuleeyihiin internetka cisbitaalka waxa ay geeyeen qalab muhiima kuwaas oo markaasi lagu baxnaaninayo bukaanka qalabka qalabeynta cisbitaalka waxaa gacan ka geystay qeybta arrimaha binaadamtinimada ee amisom madaxweynaha hiirshabelle cali cabdulaahi cosoble ayaa wajahaya cadaadis uga imaanaya baarlamaanka hiirshabelle iyo qabaa'ilka dega labada gobol kadib magacaabistii golaha wasiirada maamulkaasi oo dhaliilay mucaaradka xoogan oo laga horyimi xildhibaanada hiirshabelle oo kasoo horjeeda madaxweyne cosoble ayaa wada dhaqaaqyo ka dha waxayna ku dhawaaqeen mooshin ka dhanaa madaxweynahaasi guddoomiyaha baarlamaanka hiirshabelle sheekh cismaan barre ayaa lagu wada inuu maanta dib ugu laabto jowar kadib bilooyin muqdisho ku sugnaa waxaa magaalada jowhar lagu wadaa inuu ka dhaco shir ay yeelan doonaan xildhibaanada maamulka hiirshabelle oo shir guddoominayo guddoomiyaha baarlamaanka hiirshabelle wararka ka imaanayana xaafada ceel dheere ee degmada dhakiila ee gobolka banaadir ayaa sheegin halkaasi lagu dilay xildhibaan hore oo ka tirsanaa dowladii madaxweyne cabdiqaasim salaad xasan marxuumka la dilay ayaa lagu magacaabi jiray cabdiqaadir qaasim mursal kaasi oo la sheegay inuu ka mid ahaa shaqaalaha xafiiska guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya kooxaha dilay mas-uulkan ayaa isku dayay inay horey usii wataan gaari u watay marxuum cabdiqaadir qaasim balse ciidamada dowladda ayaa ka dhigay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa sheegay in sanadkan la kordhin doono miisaaniyadda dowladda marka loo eego ballanqaadida ay haysato dowladda soomaaliya madaxweynaha soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in dowladda soomaaliya haysato ballanqaadyo ka badan kuwii ay heli jireen ama ka heli jireen dowladihii dalka soo mara islamarkaasina sanadkan ay kordhin doonaan miisaaniyadda dowladda sidoo kale wuxuu tilmaamay in dowladda soomaaliya ay ku dadaali doonto sidii loo daryeeli lahaa ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo sidoo kale xildhibaanada qaranka ugu dambeyntiina waxaa sii xumaanaya xidhiirka u dhexeeya maraykanka iyo warbaahinta dalkaasi madaxweyne trump ayaa sheegay inuusan sanadkan ka qaybgeli doonin cashada sanadlaha ururka wariyaasha aqalka cad tallaabadan ayaa timid iyadoo sii xumaanaysa xidhiirka u dhexeeya warbaahinta qaarkeed iyo aqalka cad jimcihii ayaa tiraha hay-ada waaweyn oo warbaahinta ay ku jirto b b c iyo c n n iyo the new york times waxaa laga reebay galka shir saxaafadeedka uu ku qabtay halkaasi afhayeenka madaxweynaha zen sbel warkii koobnaa oo qeybka barnaamijka xulashada daljir waa nageynta dib a idinku celiya cabdixakiin xuseen xasan iyo barnaamijka xulashada oo faahfaahsan
adeega hoodo ee shirkadda golis waxa uu u suurtagelinayaa bahda waxbarashada inay ku soo bandhigaan imtixaanaadkooda sidii ay ardayda iyo waalidka ugala socdaan mobilkooda golis iyagoo aan saf u gelin boorka imtixaanka waa adeeg ahamiyadda koowaad saaraya taageeridda waxbarashada golis waa garabkaaga nooc kasta oo bulshada ka mid ah oo aad tahay waa mid waxbarashada lagu xoojinayo ardaygana loogu sahlayo in isagoo gurigiisa jooga uu ogaan karo natiijada ama nooca uu keenay imtixaanka waa mid ka mid a horumarka laga gaaray dhinacyada adeegga teknolojiyadda waxaana heerkaasi gaartay golis oo ah gacanta midig ee shacabkeeda si ay ugu fududaato howl maalmeedka qof kasta oo golis dugsanaya golis aniga waa garabkayga adna waa garabkaaga dhammaanteen waa gacalkeenna gugurshaaga dhallaanka u gargaara abaarta golis iyo adeega hoodo
يا ذا يا رب يا ذا يا رب waxaan ku bilaabay qodobka ugu horeeya ee barnaamijka xulashada daljir ayaa maanta waxa uu noqonayaa habayeenka nabaddoonada gobolka nugaal cabdulaahi maxamed jibriil oo waraysi gaar ah siinayay raadiyo daljir ayaa ka hadlay xaaladda dalka uu marayo isagoo sheegay in puntland ay u baahan tahay nabad buuxda isagoona talooyin usoo jeediyey dowladda ciidamada iyo golaha baarlamaanka dowladda puntland nabadoonka oo ii waramayay ayaa ku bilaabay hadalkiisa sida tan Eh, bismi illahi raxmaan raxiim mahadsanid eh, cabdi xakiim marka hore dhammaan waxaan rabaa inaan salaamo eh, ummadda soomaaliyeed meelay joogaanba eh, dowladda cusub oo hore aan ugu hambalyeynay ee farmaajo madaxda u ahaa iyo iyo eh, ra-iisul wasaaraha cusubna waa soo dhaweynaynaa waana u hambalyeynaynaa taa ka- intaa kadib haddaan usoo laabto eh, su-aalahaadii weydiisay iyo arrinta puntland ku sugan tahay horta maanta xilliga aynu ku jiro xilli adag weeye eh, qof indheer garada unbaa qiimeyn kara xaalad abaaraad iyo xaalado eh, colaadeed oo soo noqnoqda intaba eh, way ka jireen puntland inkastoo hadda xoogaa colaadu ay eh, sidii hore dhaanto eh, abaartiina sii xoogeysanayso xilli horta burbur la horseeda kuma jiro eh, dalku wuxuu u baahan yahay nabadgelyo saddex qodob anigu inaan ka hadlaan rabaa qodob waxaan leeyahay siyaasiyiinta dowladda hadda jirta maamulka puntland ee ee, muxuu ahaa mucaaradaysa ama ama ama ama ama ama lilijinaysa ee qodobna waxaan leeyahay madaxweynaha iyo xukuumaddiisa cabdiweli cali gaas qodobna waxaan leeyahay ciidamada qalabka side qodobka u horeeya siyaasiyiinta wax ruxruxaysa waxaan leenahay ka daaya xilliga kan ee, in wax la wada ilaaliyo oo dadkani baaba-ayay la wada badbaadsho maaha ee xilli wax la ruxruxo ama wax maaragtay ee, ee, la majaxabiyo kuma jiro ka daaye ka daaye dadka shacabka ahi arrintaas ma waafaqsana ka daaye Ee, dowladda puntland waxaan leeyahay ciidamadu xaqoodii iyo xuquuqdoodii ha heleen qoraxda taagan oo dalka u dhimanaya oo u dhaawacmaya xaqa ay u- ku leeyihiin dalka xuquuqdooda ha heleen ha heleen waajib weeye taas dowladda waa ku celcelinaynaa haddaan la helin wixii ka yimaada hadda mas-uul ninka ka noqonayo qodobna qodobka saddexaad waxaan leeyahay ciidamada ciidamada kuwii aan ku hurudnay weeye kuwii aan eh, wax ku ahayn weeye kuwii aan dhiigooda ku hurudnay oo dalka difaacayay oo u dhimanayay oo u dhaawacmayay weeye waa idin ognahay waxaad naga mudantihiin Eh, iyadoo ay sidaa tahay haddana mar walba wax a- wax aynu wada ilaashanayno baa jira oo dan caama ah oo jiritaanka puntland ah oo midnimada puntland ah oo sharafta puntland ah Eh, anigu idinku eedayn maayo haddii aad nin baa dhaaran jiray baa layidhi jaahil ahoo hadba maalin walba kitaab la mariyaayo midhay ku badbaado maalintii dambe buu xaaladii lasoo adkaatay barayar yar waa soo karay buu yidhi hadda idinku eedayn maayo mushaar la-aanta iyo dhibaatada kaliftay inaad eh, howlkii baarlamaanka maanta qabsataan Eh, baarlamaankuna hadde waxay la tahay waxaysan isu keenin kuma dhicin intay iyagu mushaar kororsanayeen oo kooda mushaarkooda qaadanayeen hadday odhan lahaayeen war ciidamadaha nalka hormariyo tan maanta ku dhacday kuma dhacdeen ciidankana waxaan leeyahay dalka idinkaa difaac u ah oo amni u ah oo ciidan u ah ee, ilaaliya amnigeenna iyo sharafteenna xuquuqdiinana waa helaysaan insha allahu dowladda waan kala hadlaynaa waa laga rabaa si deg dega baa looga rabaa xuquuqdiina inaad heshaan idinkuna dalka sida aad u difaacayseen gudaha iyo debaddaba baa laydinka rabaa maantana fawdo uma baahnin ilaahay fawdo iyo dhibaato inuu kuma kalifo cid kasta oo puntland ee, fawdaynaysana wallaahi ka yeeli mayn iyo bilaahi haddii allah idin waayahay abyaanka nabaddoonada gobolka nugaal baa tahay shalay ee ciidamada dowladdu waxay xabsiga u taxaabeen afhayeenkii nabaddoonada gobolka bari ee sida u aragtaa adigu afhayeen ahaan xarigaas
Eh, horta nabadoonadu waa dhaqan dhaqankuna in la xiro eh, haddii aysan wixii lagu ogaa eh, iyagu ka dheerayn eh, ma fiicna balse anigu idaacadda eh, eh, v o da waan dhegeysanayay hadaladii aan dhegeysanayay hadallo aan ku habboonaa nabadoonka ma ahayn ruuxiisa Eh, haddee arrintaas anigu waxaan leeyahay qofku haddii uu shaqada uu leeyahay mas-uuliyadda qeybta uu ku leeyahay haddii uu ka baxsan yahay hawla naga noo taalmaa hawshaas oo waxaa hadalkii ka dhadhamaysay dowladdu amniga dalka iyo arrimihiisa iyadaa ku shaqale Eh, wixii la talagelye ah iyo sida hadda aan uga hadlayno eh, sidaa kuma habboone saasay ku fiican tahay waa suuragal inaan inaan ka hadalno waana shaqadeeni oo dadka aan dhaqanka ugu ahayn laakiin inaan annaga ruuxeennu ee, shaqadeena mid aan hayn gallo aniga ima muuqato nabadoono iyo waxgarad ku dhaqan magaalada boosaaso ayaa ugu baaqay dowladda puntland inay dib xorriyadiisii ugu soo celiso afhayeenkii nabadoonada gobolka bari oo dowladda puntland ay xabsiga u taxaabtay kadib markii uu ka hadlay dada ay dowladdu xukun ku riday oo uu sheegay inaysan dadkaasi ay cadaalad helin haddaba nabadoon mursal oo ka mid a nabadoonada gobolka bari ayaa arrintaasi raadiw daljir uga warramay wuxuu u warramay xasan haykal xasan haykan adeer marka hore waa idin salaamay dhammaan adiga iyo intaada hadda hadda kula joogta shaqaalaha iyo dhammaan maxaan kula ummadda soomaaliyeed waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu taaniyan adeer waxaan kuu soo wacay runtii waxa weeyaan aniga waxa weeye waan ka maqnay hadda gobolka waxay soo gaarayaa in cabdulqaadir axmed ibraahim xarabo guddoomiyaha odayaasha dhaqanka boosaasood hadda la xiray xilli maqribadii ah runtiina waxaan saaka ka dhegaystay hadal uu sii daayey oo maxaanku si ooda ka hadlayey dad uu dhibanayaal maaragtay dad dhalinyaro xirxiran oo maxaanku rahdaa lagu xukumay dadkii la laayey loo xirxiray oo ku xukunaa arrintaas haddii aan saaka dhegaystay runtii cabdulqaadir intaan la xirin waaba la soo hadlay aniga oo waxaan ku yidhi niyow arrintaas haddee waxay ahayd inaan ka shaqayno wixii cadaalada ee in xoogaa la degdego ma ahayn marka sidaa darteed walaal waxaan rabaa inaan baaq usii daayo dowladda puntland oo uu maxaan ku rahday madaxweynaha u yahay cabdi cabdiweli maxamed cali gaas iyo dhammaan maxaan ku rahay inta ay khusayso xariga cabdulqaadir waxaan rabaa insha allahu inaan idhaahdo in odayga bini aadamku ninkana waa oday odayaashu waxa weeye mageydaa jirtaa dadku odayaashu mageydadii ku jiraan oo xarigga iyo dhibtu ma aha wax sahlan marka waxaan leeyahay odayga ha la sii daayo oo xorriyadiisa ha loo soo celiyo waxaan kala rabaa oo maxaan ku rahdaa inaan idina baaq u jeediyo dadka reer boosaasood dhan kastaba waxaan rabaa inaan idhaahdo rabshada iyo dhibaatada iyo maxaan ku raha dhagax juurka iyo qayladu waxay kordhinaysaa oo wax u dhimaysaa maxaanku dowladnimadeena iyo midnimadeena iyo dadnimadeena wax u dhimaysaa rabshad iyo qaylo waxba badan ma karto ismaqalka iyo is-afgaradka iyo wadahadalka iyo nabadda iyo xalinta maxaan ku rahdaa waxyaalaha taagan baa khayrku ku jiraa in la istejiyo oo aan arrintaas maaragtay rabshad lagaga qayb qaadan xigmad lagaga qayb qaato baan farayaa waxaan kaloo odhan lahaa runtii aada baan uga xunnahay ka odayaal ahaan wixii cadaalad darro ah innagoo dhan inama dhaqdo dadkeenna waa dembaabayaan waa isdilaynaa waa islaynaynaa laakiin waxaan rabnaa kii la dilayna inuu cadaalad helo oo ciddii dishay maxaan ku rahdaay oo dardarrada ku dishay in la helo oo loo xiro cadaaladda la mariyo buu mudan yahay ciddii haatan maxaanku la soo xiro oo eedayn noocaasa lagu soo xirana waxay mudan tahay inay cadaaladda hesho runtii kiiskaas ee nimankaasi u xiran yihiin dad badan baa dhibane ka ah dadkaa dhibanaha ka ah oo maxaanku raday nimankaasi u xiran yihiin ma anfacdo haddii aanay ahayn kuwii dilay dadkooda ma anficayso kumana filla way jecel yihiin inay cadaalad helaan oo cadaaladdaa dhaqda haddii ay yihiin kuwii dadkaa laayena in cadaaladda la mariyo oo maxaanku raha si lagu wada kalsoon yahay oo loo mariyo bay mudan yihiin ka odayaal ahaan annaga doorka aan leenahay wuxuu yahay in aanu wixii aadno u dhabagallo wixii aanu sida hadda cabdulqaadir uu dareemayo hadalladiisaan ka maqlaayay oo saluugu kaga jiro hadda waxaa yidhi arrintii aan dowladda kala hadli lahayn si hoose in maxkamadda la tago oo lala hadlo oo maxaanku raha xukaamta la is arko in guddoomiyaha gobolka lays arko duqa magaalo lays arko ugu sarreyn madaxweynaha la arko kiiska ciddii loo mari karaba loo maro si maaragtay dhibri ah oo aan dhibi ku jirin in loo xaliyo arrintii waayo odaygu hadalkiisu waa ka qiimo badan yahay dadka haddii odagu hadlo wax badan baa saameyn ku yeelanaya in lagu degdegaa meeriyaha iyo wax kale ma fiicna aniga hadda warkaygu wuxuu u dhacayaa war wixii khaldamayna hala soxo wax dambe oo dhibanayaan la geysan xarigga iyo caqabada iyo maxaanku radaa xilxilka odayaashana waxba ma tarto eh isagana odaygaa la soo daayo arrintaasna ay arrintu ka dhacdayna waxaan faraynaa runtii cadaalad baa layna ka rabaa dhammaanteen cadaalad baa layna ka rabaa ummadana cadaalad baa deeqda qofka dhintana cadaalad buu rabaa kan wax dee maxaan ku lahday dee laftiisa cadaalad buu rabaa qalad iyo saxda cadaalad baa loo baahan yahay arrimahaasaan rabay inaan idinla soo xiriiray ee dalsir inaan rabo caawa insha allahu mar haddaan ka maqnahay magaaladii inaan intaas anigu codkayga kusoo idhaahdo odaga xarigiisana waxa tari maayo odaga la sii daayo si sharaf leh baan uga codsanaya maamulka gobolka iyo dhammaan dowladda puntland in odaga la sii daayo oo odayaalahaana laku xushmeeyo oo hadda bini aadan baan nahay haddaan xataa khaladno sida aan waxu maaraynayno haddaanu khaladno xataa hadda dulqaad baana la kulaya inaan loo dulqaato odayaasha la rabaa runtii cabdulqaadir waa nin looga bartay wanaagga iyo aslaaxa iyo dadka dhexdhexaadintiisa oo aan looga baran inuu olole iyo dhibaato ka qayb qaato arrintanna waxa weeyaan inuu inamada jeelka ugu tago arrintooda daraaseeyo oo uu ogaado waa arrin runtii ku habboon oo xuquuqdooda uu maxaanku rahda ilaaliyo laakiin waxaa la rabay inuu si hoose oo dowladdiisa uu fahmayo u dhammeeyo wuxuu maxaanku rahdaay uleeyahay galaangal uleeyahay ama uu u tegi karaa ilaa heer madaxweyne oo aan laga celin karin runtii intaa inaanu marin baan dareemayaa waxaa dowladdu ka tacsan tahayna waan fahmi karayaa oo haddee iyadoo aan la wada hadlin in meeriyaha waxa laysu marayo waa dagaal sidaa darteed waxaan leeyahay wixii dhacay way dhaceen idinkoo xushmad leh innagoo waxaan aynu maanta wada joogno wada leh innagoo cadaaladdu ina wada dhaqdo waxaan si xushmad leh uga codsanayaa maamulka odaga in la sii daayo waxaan kaloo doonayaa dadka kacsan inay isdejiyaan waxaan kaloo rabaa dadkii dadkani ka dhintay waxay sugayaan cadaalad dadkoodii dadkii laayay ay ku helaan inaan la ilaawin dadka agoomaha ah oo dadkoodii la laayay oo maxaanku idhahday u baahan in cadaalad la mariyo mana anficayso oo ma anfici doonto dad aan dadkoodii ahayn in loo laayo nabadoon mursal oo xasan haykal u warramayey dadka deegaanka ceelwacayseed oo dhanka koonfureed garowe kaga toosan afartan kilomitir ayaa waxay ka cabanayaan kana hadleen dad dhibaato u geysanaya duurjoogta deegaankaasi oo ay ugu horreyso goroyada iyo duurjoogta kale ee deegaankaasi mar ay nagu soo booqdeen xarunta idaacadda daljir ee garowe ayay fariin adag u direen dadka falkaasi ku kacaya iyagoo arrimahaasi ka hadlayana waxaa hadalkoodii ka mid ahaa bismillahi raxmaani raxiim magacaygu waa cabdinuur maxamed abu muuse ciro annagu waxaan ka tirsanahay deegaanka ceelwacayseed oo degmada garowe u jira afartan kilomitir kagana beegan dhinaca koonfureed deegaanka ceelwacayseed oo ah deegaan aada u ballaaran oo aada iyo aada loogu yaqaano dhul xoolo daaqsimeed ah annaguna aanu nahay guddidii iyo odayaashii waxgaradkii deegaankaas waxaa jirta laba arrimood oo aan la aamusnaan weynay labadaas arrimood mid waxaa weeye midaan meel walba soomaaliya oo dhan jaah wareerisay oo abaarta ah waxaan leenahay ilaahay subxaana watacaala ay hayna ka dulqaado isagaa ummadiisa wax la gaari kara ilaahay subxaana watacaala mooyaane cid kale oo maanta ayna baahi tiri kartaana ma jirto allah subxaana watacaala ya waxaan leenahay allah ilaahayow subxaana watacaalayow noo soo gargaar ummadaadi waa ujeedaa ilaahu rabbi abaarta iyo colaada iyo dhibta naga dulqaad mid middaa weeye iyadoo saas ay jirto deegaankaas waxaa ku nool dad aada u badan oo reer miyiga laga bilaabo alwacayseed ilaa kalqori oo isu jira lix iyo toban kilomitir ilaa maxaan ku yidhahdaa meesha la yidhaahdo iyo cubley iglakiyaawe buurlibaax kaldhiig xasbahal gaal shire dhidincaaraale intaa waxaa ku haray ummad aada u ballaaran ummadaas oo waktigu u saamixi waayey inay waagi dhaweetay roobkii beri ka daay u hayaamaan iyadoo duruuf dhaqaale ay jirtay meeshoodii bay iska joogeen waxaa hadda arrintii ugu darsamay inay biyihii waayaan in noloshay aada ugu adkaato xooluhu habeen iyo maalin inay baktiyayaaniin waa ogtihiin oo biyuhu waa nolosha koowaad laba jeer iyo mise laba jeer iyo waxun baa lagu yaacyaaciyey baraagaha wixii waxba waa noqon waayeen dadkii waa dhaansan waayeen awr usoo gaadid u dhaamiyana ma lahan baraagihii xataa ku dhawaa xoolihii waa u gaari waayeen arrintaas haddana iyadoo sidaasi ay jirto deegaankaasaan hadda ka hadlayo salaqa waxaa la yidhahdaa goldheer baa la yidhaahdaa iyo dhuun garowe baa la isku yidhaahdaa goshaas nugaasha iyo hawdka bay u dhaxaysaa ma jirto cid si gaara kormeer ugu tagtay ama raashin ka qaybisay ama biyo ka qaybisay oo mas-uuliyad gaara iska saartay oo halkaas waxa weeye meel qalloocana weeyahoo dadkeeduna dad qaylo badan maaha waa dad iska aamusan laakiin waa anagu waa ku soconnay waa dhex marnay aad baan ugu lugaynay annagoo baabuur wadana annagoo aan baabuur wadanba waa tagnay xaqiiqda waxaa ka sheekeyn kara qof taga mooyaane qof kale loogama sheekeyn karo idi middaa weeye midda labaad waxaa jirtay ugaar aada u badan oo gorayo u badan gorayo iyo u badan jugley u badan iyo bayrac iyo garanuug oo deegaankaasi caan ku yahay oo dhulka harada ah oo fufku ka baxohoo sida meesha la yihahdo calawacayseed iyo dhidincaaraale oo labiyo toban kilomitr isu jira inta udhexaysa waa meel hir ah oo oo oo duud ah waxay caan ku tahay ugaarta waxaa ugaartii ka baxsan waayey oo u tashaday rag mas-uuliyiin ah oo ka tegay degmada garowe oo reer garowe ah dad reer garowe ah baa ku duulay waxay caado ka dhigteen inay baabuur ugu baxaaniin inay qaataan shaksiyaad usoo toogta ugaartaas in ugaartii la tago la laayo dadka reer miyiga ahaa oo ereyada deganaa waxay si rasmiga noogu sheegeen walow qayb anagoo indhaha iyaga ku aragnay baabuurtaas ay naga caradhay qaybna dadkii deegaanka deganaa waxa ay noo sheegeen ama aanu soo aragnay dad ka cararay meelihii ay deganaayeen goorta ka yaabeen xabadda meeshaa ka dhacaysa oo ugaartaa loo geysanayo oo dhowr madax u dhacaysa nin odayoo meeshaan ku waraysanay wuxuuna yidhi waxaad moodaa dagaalkii suuji garmaal ka dhacayay ugaartaa gelinka dambe oo galabtii iyo jugleyda wixii xabadda ku dhacmaana wax kale oo lalaaya inay hawada aada u qabsato in ay xaafadayowgii meeshaa deganaa reer miyiga ahaa ay ka carareen iyagoo markaa caruurtii iyo xoolihii u baqay in rasaastaasi waxyeello u geysato dadkaasi waa dad wata baabuur daboolan waa dad wata baabuur leelooyin iyo baabuur istooda ah markaanu xog rasmiya raadinay dadkaasi waxay noqdeen dad la yaqaan oo reer garowe ah oo mas-uuliyiin dowladeed ku jiraaniin oo ganacsata ku jidho oo injineerra ku jiraan bay noqdeen inagu maanta hebel iyo hebel kama odhanayno halakan laakiin waxaan u diraynaa digniin walaalayaalow mas-uul idinkaa dalka ka ah ilaaliya deegaanka aada xaqa u leedihay xaq buu deegaanku idinku leeyahay inaad ugaarta dabar goysaan deegaanka baabi'isaan waxa weeye ma ahan xaq idinka mas-uuliyad baa idin saaran mas-uuliyaddii kitaab baad madheen waxa weeye mas-uuliyaddii aad madheen ka soo baxa waxyaabahaas een, dadkaas awal dhibaataysnaa oo abaartu ay haysay oo maxaan ku idhahday biyo-la-aantu ay haysay oo haddeerna waxa weeyaan arrintaas ay ku noqotay iyaduna dee argagax kale iyo qax kale xabad joogto ah wiifto ah iyaga hadda waxa weeye ay khatar ugu jiraan inay sii qaxaaniin iyagoo awalba yaabanaa arrimahaas waxaanu ka codsanaynaa een, waxaanu uga digaynaa eh, dadkaas een, maxaan ku idhahda arrimaha samaynaya oo waxa weeyaan magaalada jooga barwaaqay haystaan biyay haystaan nimcay haystaan haddana waxa weeya inay dadka masaakiinta meeshii ay uga gurman lahaayeen ay waxa weeyaan ayagii dhibaateeyaan oo waxa weeyaan jaaniska ay abaarta iyo ay uga faa'iidaystaan maxaan ku ihahdaa meelahaas xoogaa aafa aafaha oo laga kala gurguray oo cidlo cidladu ay ka mid tahay inay maxaan ku ihahdaa uga faa'iidaystaan ugaartii ugaartu sidaa ogtihiin xilliyada galabtii ah oo gelinka dambe oo kale maalintii way harsataa xilliyada galabtii oo kale waxa weya waxay kasoo agdhawaataa meesha ay xoolaha iyo dadku iyagoo qodo ay joogaan bay kasoo agdhawaataa habeenkiina way ag fadhiisataa sidaa darteed galabtii markay tahay oo maxaan ku qoraxdu gaabato oo ay kasoo baxdo hararka dhirta ay harsanaysa ay kasoo baxdo xiliyadaas oo kale ayay soo beegsadaan waana xiliyada ay usoo cararto maxaan ku ihahda meelaha dadku iyo sharqanta xooluhu ay ka dhowdahay xoolaha iyo ugaartu way istugsadaan sembery marka waxa weeyaan dadka waxaan ugu baaqaynaa in maxaan ku ihahda arrintaas ay ka waantoomaan inay iska daayaan waxa weeyaan meeshay dadkaas uga gurman lahaayeen oo waxa weeyaan biyo gaarsiin lahaayeen oo waxa weeyaan waxay u qaban kari lahayen ay u qaban kari lahaayeen inay iyaga haatan dhib kale maxaan ku dhaha ugeystaan arrintaa waa uga digaynaa waa uga digaynaa mar labaad iyo mar saddexaad waa uga digaynaa waxaana u sheegaynaa arrintaas haddii aysan ka waantoomin inaanu anagu waxa weeyaan aanu gacan ula tegi doono oo waxa weeyaan wixii meesha ka yimaadaan hadda iyagu mas-uuliyadda ay qaadi doonaan annagu uma dulqaadanayno intaa in ka badan uma dulqaadan karno waxaan ugu baaqaynaa hay-adaha dowladda ee arrimahaas maxaan ku ihahdaa ku shaqada leh inay arrintaas waxa weeyaan ay fiiriyaan oo waxa weeyaan ay si hoose ay u fiiriyaan arrintaas abaaraha cabdinuur baa hore usheegda abaar baa iska jirta ilaahay subxana watacala waan ka baryaynaa roob ciddii wax u qaban karta dadkaas oo maxaan ku ihahdaa biyay u baahan yihiin raashin bay u baahan yihiin ciddii wax gaarsiin karta oo waxa weeyaan dadkaas walaalahooda u gurman karta waxaan ka codsanaa ayagana inay wixii ay u gurman karaan ay u gurmadaan ay gaarsiiyaan annaga waxa weeyaan halkayga intaasuu ku kooban yahay radio daljir waa salaamaynaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dhanka kale si aan arrintaasi wax uga ogaana waxaan xiriir la sameynay wasaaradda deegaanka duurjoogta dowladda puntland wasiir ku-xigeenka wasaaradda deegaanka dowladda puntland ayaa arrintaasi radio daljir uga warramay isagoo sheegay in wasaaradda deegaanku arrintaasi ay la socoto ayna tillaabo ka qaadi doonto ciddii ay ku caddaato arrintaasi qadka teleefonka ayuu igu warramay isagoo jooga garowe walaata waxa weeyaan dhibku jira waxa weeyaan dadkii soomaalida ama reer puntland waxa weeyaan waarta bahasha la yidhaahdo waa la layaxay baan kuu sheegaya wakti weliba adag oo abaarta jirto waxaa lasoo gaaraya cabashooyin fara badan waxa weeyaan marka dadka deegaanada ku nool ayaan anagu looga wakiila waxqabadkii wasaaradda ay ka qaban lahayd meelo dad badan baan ku leenahay oo ka shaqeeya deegaanada gaar ahaan deegaanada gobolka nugaal hadda anigu saakaan idin xalay baan idin waxaan ka yimi xamxamaa shalay dilay dadka communitygu iyagaa meesha joogaan wakiilka ah dhammaan wasaaradaha gaar ahaan wasaaradda deegaanka dad badan oo ama mushaar ka qaata ama u qoran wasaaradda baa jira sharci fulinta iyo ku dhiirigelinta dadkii deegaanka waxyeelaya in wax laga qabto waxa weeyaan de wasaaraddu waa u taagan tahay haddana waxaan rabaa inaan baad aan jedinaya waxa weeyaan waxa weeyaan bulshadu marka iyadu aada ugu soo jeedo sida aan markasta tusaalaha usoo qabsado oo aylo kaleeto oo hadda ka hor dhacday dad gorayo laayay in geel lagu xukumay oo dad garjaray in la dhaariyay kudka lagu dhaariyay masxafka qur-aanka kariimka oo ka jira maaragtay xeer hoosaad masalan u ilaanayo deegaanka oo community ku ganacsan yihiin waxaan aragnay faa'iidadii marka in hadda sida ayadoo kaleeto deegaanadan ku dhow magaalada garoowe iyo deegaano kale waxaa laga sheegaya in gorayada baxasha laydhahaa loo laayo in ugaarta la laayo in shibanta duuleynaya la dilo marka waan la soconaa cabashadaas insha allahu anagu fariimaha iyaga iyo joogitaankeena oo ku joogteynayna meelaha dhibaatooyinkaa laga soo sheego laakiin waxa iyo kama dhibcaan oo runtuta waxaad rihli tahay in mindsetka kale dadka reer puntland ee meelaha jooga ugaarta lagu leynayo in wax iyo kuwa leynayo wax iska bedelaan waxaan ognahay dadka deegaanka dhibta hadda ku haya ama ugaarta ku haya guud ahaan gaar ahaan ama guud ahaan deegan ku haya inay dadka waxbartay oo magaaladooda joogaan waayo wasiir maxaa tillaabo ayay la gudboon wasaaradda deegaanka maadaama ay arrintan iyadu wakiil uga tahay shacabka annaga waxaana la gudboon annaga waxaana la gudboon inaan daba istaagno oo hay-adaha sharciga aanu gacan ku siino dadkii durintaas ku cadaato ama lagu soo qabto inaanu ku doodno anagoo la kaashanayna dadka communityga wakiilka naga naga ah oo deegaamada in aanu la horgeeyo sharciga baa naga cad anaga oo noo cad oo maaragtay aan doonaynaa in sida ugu adag ugu adag ugu adag in loogu qaado sharciga oo ay ka helaan wixii uu ka qabo sharcigu sharcigu waa diyaarsan yahay marka insha allahu anagu waxaan dhiirigelinaynaa oo la shaqeynaynaa dadka deegaanada degan ugaarta lagu leynayo waxaan kaloo wacyigelin iyo dignin maaragtay weliba aad kama dambaysu ah aan u sheegaynaa dadka caadaystay hadda waxaa laga sheegaya dadka garowa kusoo laaya oo agagaarka ugaarta la yaqaano inay yihiin in la yaqaano inay yihiin caafimaadka heli maysaan oonuna wada iska dhamaanaya ninka aaminaya inuu wax fiican ku noqonayo ama caafimaadkeeda jimli lasoo diray ama goryo lasoo diray waxa weeyaan inaan habeen jirin weeyaan wax caafimaadka ka heli maayo raganimana u kordhin mayso cadalna u kordhin mayso waxa weeye waa dunuub dadkana puntland iyo dadka puntland uu ka galay weeyaan marka digdina waa u diraynaa insha allahu waxaana qeybaha kaleto oo nagala shaqeeya deegaanka oo ugu horeyso mas cadaaladda iyo maxaa la yidhahdaa iyo booliskana waan kala shaqeynaa insha allah wasiir ku-xigeenka wasaaradda deegaanka oo khadka telefoonka iigu warramayey waa hagaag dhegeystayaal halkaad weli nagala socotaan waa radio daljer waxaad nagala jaan qaadaysaan efemyada daljer ee ku kala baahsan gobolada dalka soomaaliya iyo barta internetka ku leenahay ee radio daljer dot com Oh Allah the Almighty. Allahu Allah.
adeega taaj ee shirkadda golis waxaa lacag ugu diri kartaa dibadda moobilkaaga adna lagaaga soo diri karaa waa fududeeyaha biilka iyo dhaqaalaha reerku ay isweydaarsadaan xawaalada taaj waa habka ugu casrisan uguna fudud ee qarnigan macbiilkuna uu ku faraxsan yahay haddaba si aad u dirto lacag dibadda ah ama dalka isticmaal adeega taaj adoo maraya wadadan fudud si aad xawaalada dibadda ugu dirto gal akoonkaaga sahalka kadibna dooro toddoba oo ah lacag dirid kadib waxa aad ka doorataa laba oo ah xawaalada dibadda ah kadib waxa aad doorataa laba oo ah tax international faahfaahin dheeri ah booqo dhammaan xarumaha shirkadda golis si aad uga hesho xawaalada siddeetan iyo laba labaatan iyo kow soddon ama hal labo hal
wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha dhalinyarada iyo ciyaaraha dowladda puntland ayaa maanta waxa ay dah fudhay wejigii labaad ee tirakoobka shaqaalaha dowladda puntland oo soo socday labadii sano ee lasoo dhaafay sida warbixintan uu ku eegayo waryaheena axmed sheekeye daafurka wejiga koobaad ee tirakoobka shaqaalaha rayidka ee maamulka puntland waxa uu daba socdaa wejigii hore ee shaqaalaha dowladda loogu sameynaya tirakoobka iyo weliba diiwaangelinta waxaana ka gacan siinaya bangiga adduunka waxaa maanta xarunta wasaaradda oo lagu daafuraya mashruuca lagu soo bandhigay shirkad caalami ah oo lagu magacaabo pek taasi oo dhanka farsamada shaqadaasi ka caawin doonta maxamed cabdulaahi oo ah madaxa mashruuca ayaa waxauu faahfaahin ka bixinaya mashruuca maanta la daafuray wejigiisa labaad waxaan halkaan u joognaa maanta oo in muddada aan ka soo shaqaynaynay bilaawgii tirakoobka shaqaalaha wejigiisa labaad sidii la sheegay waxaa halkaan maanta mudane wasiir nala joogo oo markhaanti ka ah oo howshaan howlgalkii hadeertaani nala bilaabi doono shirkada caalamiga ahaa ee aan u qaadanay inay hab farsamo ka caawiso dowladda howlgalkan ana imaduwana aan ka shaqaynaynay mashruuc ahaan iyo dowlad ahaanba taasi baan saaka u joognaa maalin aan ku faraxsannahay runtii waxaan rajaynaynaa maanta si rasmiya markaan ku dhawaaqnin howsha ay bilaabteen ogaasiino wasaaradihii iyo hay-adihii dowliga ahaa in howshaas aan kula geli doono waxaa halkaa nala joogo haddaan tilmaamo keliya c o-ga ama madaxa shirkadda oo la yidhaahdo dr philip waa c o-ga shirkadda private equity consortium halkaasoo ah madaxa shirkadda ku guulaysatay qandaraadka uu bangiga adduunku ka caawinayo doctor philipis ayaa isaguna madasha hadal ka soo jeediyey
Thank you very much, uh, ladies and gentlemen. Like I mentioned, we are very proud to be here in Puntland. Uh, the, the, the process will involve working very closely with a team that is already constituted from the government side.
mudanayaal iyo marwooyin waan ku faraxsanahay inaan imaado puntland hawshani waa mid bilow ah oo ay dowladdu in muddaa ka soo shaqaynaysay tayeynteeda tirakoobka iyo weliba duwahabeynta shaqaalaha dowladda puntland oo hadda dhowr sana ah soo socday waxaan kale oo la soconnaa in dowladda ay qorshe cad ka leedahay hawsha socota annaguna waxaan ku shaqayn doonaa nidaamkaasi hore loogu soo shaqeeyey Uh, we'll, although I'll not go into the tec- technical details now because that is not uh, for this, uh, the entire exercise is to ensure that we audit the entire civil service uh, and audit the HR processes, do a head count, and uh, ensure that uh, the systems and processes support the strategic goals of the government. So that is the key and overall objective of this particular exercise.
wasiirka shaqada iyo shaqaalaha puntland cabdiraxmaan sheekh axmed cabdulle ayaa waxa uu sheegay in mashruucani uu wax badan ka tari doono tayeynta iyo kor u qaadidda xirfadooda shaqo shaqaalaha hay-adaha kala duwan ee maamulka puntland waxaan rabaa inaan inla wadaago dareenkayga ku aadan maanta shaqada aan qabanayno oo halkan aan ku daafuraynaa mar labaad iyo mar saddexaadba inaan ku celiyo muhiimadda ay u leedahay shaqaalaha dowladda puntland iyo dowladnimada ee dowladda puntland sidaa la socotaan waxaa laga dheehan karayaa dowladnimada tayada iyo isbeddelka iyo macnaha iyo miisaanka shaqaalaha dowladdu ay leeyihiin waxaa laga eegayaa marka marka dhinacaa la eego laba dhinac baa laga eegaya dhinacna waxaa laga eegayaa qofki inuu xaquuqiyiisii xeerarkii iyo shuruucdii iyo siyaasaddii iyo wuxuu ku shaqayn lahaa ma garanaysaa hadal kalaa ka socda hadda meesha malaha uu qofkaasi ma garanaysaa munaasabadiisa kaga aadan iyo xuquuqdiisa inuu helo dhinac waxaa looga dhinacna waxaa laga eegayaa qofkii laftigiisa qofka laga eegaya wiil iyo gabar midku doona ahaado tayada iyo qofnimada iyo kartida shaqe ee uu leeyahay raba shacabka inuu ugu adeego waa la socotaan public sectorku ma aha meel business laga sameeyo ma aha meel ganacsi waa meel loogu talagalay inay u adeegto shacabka qofka halkaa imaanaya marka waxaa la rabaa inaynu u dareenno inuusan noqon qofka kiisa ugu taya xun ama kiisa u liita ee uu noqdo qofka dadka ugu wanaagsan inuu noqdo ama ha noqoto ciidan de anagu ciidan ka hadmayno laakiin annaga shaqaalaha dowladdan ka hadlayno laakiin public sectorku waa wejiga iyo moralka mujtamac meeshaa ku nool sidaa darteed ee dowladda puntland oo wasaaraddu ay wakiil uga tahay iyo s- ee hay-adda shaqaalaha rayidka dowladda ee shaqaalaha dowladda puntland waxay ku hawlan yihiin cid kasta oo ay ma garanaysa ay la kaashadaan ama cid kasta oo gacan siisa ama saaxiibadeena ha noqoto ama wadamamadayna taageeraya ha noqdaan ama shaqaalaha iyo dadka hawshan uho- u heelan oo u xilsaaran oo loo qaatay ha noqdaane waxay ku hawlan tahay sidii arrintaa loo taabagelin lahaa sidii mustaqbalka dhow iyo mustaqbalka fogba aan u heli lahayn shaqaalo tayo leh macno leh miisaan leh aragtida dhabta ah ee dowladnimona gudbin kara dadkooda iyo shacabkooda u adeegi kara ee waa laga yaabaa inay shaqaalo isweydiiyaan shaqaalaha dowladda puntland la dhaho ee mushaahar ma aan qaadano mushaharku waa nagu yaryahay xaquuqdii sidii aan rabnay uma helo taasi waxa weeye waa waxyaalaha aan rabnay inaan ka gudubno oy maanta ugu horeyso shirkadan in qeybta ay leedahay ay tahay inay soo bandhigto shaqaalaha dowladda puntland iyo nooca uu yahay si dowladdu ay go-aan ugu qaadato si ay meesha uga baxdo oo loo ogaado wasaarad walba shaqaalaha ay u baahan tahay iyo nooc ay yihiin iyo dadka aan haysano laftigooda waxay yihiin waxaan marka rajaynayaa een, inay tahay arrintaani tallaabo weyn oo lagu tallaabsaday oon hore ugu qaadnay horumarinta asaaska dowladnimada iyo tayeynta shaqaalaha dowladda puntland sidaa darteed waxaan rabaa farxadda inaan inla wadaago waa bilow cusub mustaqbalkana waxaan u rajaynayaa insha allahu biidnillahi kariim shaqaalaha dowladda puntland guul iyo mustaqbal iftiin leh oo ay xaqoodana ku helaan iyaguna xaqa lagu leeyahay ay u gutaan insha allahu biidnillahi kariim waana daafurkiina waa inoo furan yahay iyo waxaynu hadda ka dambeeyaanu sugnaa waa qorshihii iyo howlgalkii haddii alla idmo waxaan u malaynaya in wasaaradda shaqada laga bilaabi doono diyaar baanu noonahay insha allahu biidnillahi kariim ee aada iyo aad baa u mahadsantihiin maxamed sheekay radio daljir garwe dadka ku nool degmada qardhe ee gobolka karkaal ayaa siyaabo kala duwan uga hadlaya arrimaha arrimaha badda soomaaliya oo mararka qaar ay jariifayaan maraakiib shisheeye oo aan wax sharciya haysan arrimahaas iyo arrimo kale ayoo ka hadlaya ayaa waxaa warbixintan inoo ka diyaariyey waryaheena qardho maxamuud fantastic magacaygu waa axmed xidig cabdiseed hadda ay weydiiso maxaa maankaa ka guuxaya hadda maanta waxaa kusoo beegmatay su-aashaada kusoo beegmatay iyadoo ay dhacday caleemasaarkii madaxweynaha cusub ee soomaaliya maankayga waxaa ka guuxaya khudbo cajiib ah oo uu akhriyey madaxweynuhu khudbadaas oo qodob ilaa toban qodob oo uu rabo inuu dowladdiisa wax kaga qabto aada u rajeynaya ilaahay uu ninkaas khudbada eh, uu akhriyey oo aada soomaalida ugu bogta ee mataqaanaa ilaahay uga dhabeeyo oo niyadiisa fiican iyo waxqabadkiisa soomaalina ay noqoto midii ku garab istaagto la shaqaysa waxaan kaleeto eh, aada u jeclaan lahaa oo madaxweynaha aan si gaar u furaya in uu maamul goboleedyada madaxdooda uu prioritiga siiyo maadaama ay hor joogayaal u yihiin bulsho badan oo soomaaliya oo meel walba kala joogta hadallada cajiibka ah oo aan aada ula dhacayo maanta madaxweynuhu yidhi waxaa ka mid ah wuxuu yidhi soomaaliyey waa idiin shaqaynaynaaye idinka shaqaysan mayno soomaaliyey waa idiin turaynaaye idin raran mayno soomaaliyey howlo badan baan idiin qabanayna marka arrimahaasna ilaahay ha u qabto Een, insha allah afar sano kabacdina kii la doorto mar labaad markii one man one food noqda oo waxyaalaha uu hadda noo sheegay maanta khudbadiis ku akhriyay ilaahay kaga dhaweeya baan ka rajay faysal maxamed aadan baa la yidhahdaa waxaan ahay ganacsade een, magaalada qaran ku ganacsada maankayga haddii aad i weydiisay waxaa ka guuxaya iyo caqabad waxaa noqday een, doolarkan maalin walba hawada gelaya oo waxa weeye fariisanla dowladda markan waxaan ugu baaqanaa caqabaddan waxay wax uga qaban weyday oo ay u jaangooyn weydo jaangooyn ugu samayn weyday baan waxaan rabnaa inay magaranaysaa ay ay wax ka qabato oo ay jaangooyn go-aan cad ay ka qaadato la yidhahdo bahalkaas halkaa ma dhaafi karo toos ugu socotaa xukuumadda oo ugu horreeya wasiirka maaliyadda aa, iyo madaxweynaha magacaygu waa xasan axmed cusmaan Ee, haddaa ay weydiisay su-aasha ah maxaa maankaa ka guuxaya Ee, aniga maanta imaankayga waxaa ka guuxaya shaqo la-aanta baahsan oo ka jirta puntland waayo waxaan ahay anigu nin dhalinyaro ah oo wax soo bartay wadanka dibaddan dibaddiisana wax kusoo bartay markaan wadanka nimi ma helin wax shaqo ah ama wax shaqo abuur ah Een, waxaan leeyahay dowladda puntland waa inay wax ka qabataa shaqo la-aanta baahsan ee ka jirta puntland waayahay saa iisheegta dibadda ayaa wax ku soo baratay markaa ka imaanaysa dalkii ma islahayd wadankii shaqo ayaa ka helaysaa ma aaminsaneed ha fantastico waa mahadsan tahay waxaan markaan xagga ka imaanaynay oo waddanka imaanaynay waxaan islahaa waddanka waxaa ka helaysaa shaqo eh, laakiin eh, xaaladii way isbedeshay markaan waddankii nimi ma aha saan u maleynaynay Eh, waa og- ogtahay adna waa la socotaa waddanka hadda xaaladiisu way iska adag tahay laakiin insha allah waxaan rajaynayaa in eh, shaqooyin eh, dhalinyarada loo abuuro waxaan ku boorinayaa dhammaan dowladda eh, Puntland eh, inay dhalinyarada wax soo baratay ama ha ku soo barteen waddanka dabadiisa ama ha ku barteen waddanka gudihiisa inay shaqo u abuuraan sigoo anu hadda waxaan joogaa muddo afar bilood ah Eh, waxaan soo bar eh, waxaan soo bartay eh, kuliyadda digriga ee maadada la dhaho development study mastertana waxaan ku soo bartay eh, international relationship oo ah xiriirka caalamiga ah magacayga waa sahra cali cismaan haddaa i weydiiso waxa maanka iyo maanta ka guuxaaya waxaa ka guuxaaya isbedelka cusub ee ku dha- ka dhacay dalkayaga xagga siyaasadda in la doortay madaxweyne dhalinyaro ah firfircoon hore ugu jiray masraxa siyaasadda ee wax soo qabtay wuxuu soo qabtay hadday doonto ha waqti gaaban ha ahaatee ku yeeshay intii yareed uu joogay sumcad wanaagsan ee maantana ay ummadii oo dhanba si kal iyo laaba usoo dhoweeyeen ee, isla markii waxaan ku faraxsanahay nin dhalinyaro ah oo mutacalim ah oo arrimaha bulshada muddo ka shaqaynayay bulshada mahal samafalka ka shaqaynayay in loo doorto prime minister ee, labadaas shayba aad bay ii xiisa gelisay dumarka iyo ka qaybgalka siyaasadda waxaan rajaynaynaa gabdhihii kootada soddonka ah waa la yidhaahday haddaysan ka badinaynin waxaan ka codsanaynaa inuu gabdhaha ee, kootadoodii haddaan laga badinayn boqolkiiba soddonka laga dhigo magacaygu waa maxamuud maxamed ibraahim waxaa maankeyga ka guuxaya maadaama aan ahay nin dhalinyaro ah madaxweynaha puntland waxaan leeyahay dhalinyarada dhalinyaradu waa jobless meel soo ay joogaan waa shaqo la-aan waawe madaxweynuhu wuxuu ku mashquulsan yahay howlo kale maalintii xilka loo dhiibay wuxuu lahaa bulshada waxaan horumarinaya dhalinyarta baamudadahay oo shaqa la-aanta oo derbiyada taagtaagan baan horumar ku sameynaya haddana waxaa moodaa sanadkii saddexaad baa socda wax dhallinyaradii weli inay wax isbedel aan lagu hayn marka waxaan u sheegayaa madaxweynaha cabdulle cali gaas hadduu hadalkayga dhegaysanayo inuu labada sano u haray ku lumiyo horumarinta dhallinyarada waxaana weeye dhalinyaradu waxay u baahan tahay horumar dhalinyaro badan oo Punt- reer puntland taagay kuwa badaha ku dhintay kuwa eh, saxraha ku dhintay waxa weeye waxaa loo baahan yahay in dhalinyarada laga hortago dhalinyarada shaqo loo abuuro anoo dan nin dhalinyara ah baan ahay biyaan xirxiraa yahaygaasaan nolol maalmeedkeyga kala soo baxaan waana ku qanacsanahay oo wax ilaahay uru saaqay waxaana weeye dowladda puntland waxaan mar labaad ugu baaqayaa in iyagoo aniga ahaan daraja ahaan i tixgelinaya in dhalinyarada horumarin loo sameeya khaasatan wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha iyo dhalinyarada waxaan leeyahay horumarin war dhalinyarada usoo jeesta kuwa buuraha shabaabta dhalinyarada shabaabta ah hadday shaqo heli lahaayeen buuraha ma koreen kuwa dhibaatada dalka ka wada oo isqarxinaya haddii ay ay shaqooyin heli lahaay isma isma dhibeen waxaana weeye dhib dhibta jirta waxa weeye waa shaqo la-aan waa in dhalinyarada shaqo loo abuuriyo rag iyo dumar magacaygu waa samatar maxamed maxamuud haddaan ka hadlo wax maankeyga ka guuxaya ee runtii waxaan ahay arday ee sanadkan ka qalin jabinaya ee waxbarashada dugsiga sare haddee doorkeyga ee nin dhalinyaro aan ahay ee oo aan waxbarashada aan jeclahayna waxaan usoo jeedinayaa ee maan- maalin walba waxaan arkaa ee ma- magaalada aan ku nool nahay ama kasoo qaada magaalada qardho ee waxaad arkaysaa ee masaajida badan oo ka dhisan ee magaalada qaar iska xiran oo la maalgeliyey la dhisay anigu ma diidani ee in ee masaajid la dhiso laakiin waxaan ugu boorinayaa maada saan wada ognahay ee haddaan arday nahay ee magaaladeenu ma laha maktabad weyn oo maxalliya ama dawli ha ahaato inkastoo ay jiraan ee maktabado barefada kuwaasna ay ardadu waxay qancin lahaayeen badanaa laga helay masaajid xiran oo qurux badan baan ku arkay waxaana igu booriyey inaan maanta maanka dadweynaha ka hadlo ee arrintaas masaajidada la iska dhisaayo lacagta laga isaga bixinayo waxaan dhihi lahaa dhinacyo kala duwan ee ee maalgelinta ha loo isticmaalo magacaygu waa daahir faarax maxamed xorgoble ee amaankayga waxaa ka guuxaya maraakiibatan la keenay boosaaso oo la leeyahay macnaha dadka eh, jiriifiyaasha iyo habeen puntland baa wax loogu qabanaya dhalinyartiina ay ka gaajaysan tahay maxana aan loogu qabanayno iyaga lagu dul shaqaysanayo waa shaka la yaaba waxaa looga saari karaa ayaa dhalinyarta reer puntland iyagoo isku duuban oo markaas amba kacdoon kacdoon sameeya ama la xisaabtama golaha eh, deegaamada ama golaha xildhibaanada ay doorteen magacaygu waa cabdulaahi geelle maxamuud maankayga waxaa ka guuxaya maalmaha kan warar badan oo laysla dhex marayo oo ah maraakiib badan inay dowladda soo gelisay badda maraakiibtaasuna ay dhibaato badan u geysatay badda gudaheeda kalluumaysigii dhallinyaraduna halkaas uu aad iyo aad ugu xumaaday islamarkaasna shacabku aad iyo aad ay u kacsan yihiin waay bay leeyihiin dowladda xilkaha laga qaado dowladda puntland waxaan fariin ugu dirayaa maadaaba ay shacabka ka yimaadeen inay howlaha ka digtoonaadaaniin islamarkaasna waxyaalahaas ay ka baxaaniin ana magacaygu yahay maxamuud mahad faarax maantayga waxaa ka guuxaya mud- soo dhoweynta iyo maxay haytooy dhiirigelinta lagu jiro ra-isul wasaaraha cusub oo soo magacaabay madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya oo ah nin dhalinyaro ah oo maxay tahay bulshada wax badan kooga u soo shaqeeyey sida maxay tareefka lagu xusay inuu ka soo shaqeeyey hay'adan loo yaqaan NRC iyo Somali Oil and Gas Company aadaan u soo dhaweynaa nin dhalinyaro loo baahnaa waha isbedelkeena waa u muuqdaa guud ahaan iyo gabi ahaan dhegeystayaal barnaamijka xulashada maanta intaas ayuu kusoo agmeeraya barnaamijku wuxuu idinka imaanaya stuudiyo haddala jira garowe anigoo cabdixakiin xuseen xasan ayaa idinla socodsiinayay barnaamijka maanta waxaa idiin fududeysay shirkadda isgaarsiinta ee golis golis ku dooro hal abuur iyo horumar joogtaan nabadgelyo
وسؤال تأويلي درك يا إسكري وسؤال تأويلي درك يا إسكري كان قبيل كديلالي بالمدى دولالي كان قبيل كديلالي بإذن مدى دولالي التي يبونت تبكوك أفلحان دابعت علي تاري تركي ليالي دغلا تركي ليالي تندرتي يا غونتو تبكوك أفلحانو تابعت علم تاري تركي ليالي دغلا تركي ليالي ما تكون تاوي يا عذركو درد يا عذركاي ديرتا وليغا هذه يماتنا إيمانك سدقالي